الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xadiidkii inoogu dambeeyey ama baabkii ugu dambeeyey baabu khayri beytin beytun fiihi yatiimun yuxsanu ileyh bale nusqooyinkaa loo badan yahay adigu nusqadan dee inta badan matigan la haysto haamishkiisa waxaa ku sugnaa markaan arkay halkan xadiidkaa markuu qabanayey cibaaro ah isnaaduhu صaxiixun ilaa jumlatu wa ana kafirlyatiimi cibaaradaas kale waa cibaaro khalal ku sugan yahay oo cibaaradaas hadalkiisuna isma laha isnaadkiisu waa saxiixo haddana istisna laga daba keeno la yidhaaho jumladaasi iyadu waa saxiixo isnaadkii horena waa saxiix baaba la yidhi sabaabku waxa weeye halkaa in la yidhaaho isnaaduhu daciifun ilaa jumlatu kada waana cibaaradii albani weeye walow xadiidun daciifu kaba cabiray marka halkaa qoran isnaaduhu saxiixun isagoo hadal bu la sii socday yaxya ibnu abi sulaymaan iyobaa ku sugan waa nin daciifa bal waxaan leenahay cibaarada isnaaduhu صaxiixun ilaa jumlatu kada sabaabka ah isnaaduhu daciifun sababtu waa yaxya ibnu abi sulaymaan baa nin daciifa ah laakiin jumladan dambe uu kasoo reebay ana wakafilyatim fi ljanati kahatayn dee horena waa ti aan usoo aragnay kolley sideedana saxiixa muslim bay jumladaasi uguba sugantay ama xadiiaan ugu sugantay iyadoo inta kale laba socon bal cibaaradan uga jeeda tasxiix markuu sii wadayna waxaa dhacay ibn abi cat dee yaxya ibn abi sulaymaan markuu yihi wa ibn abi cataabin khadawn kolle waa cibaaraad moodo dee mooye si loo soo naqliyey iyada nafteedu aan sidaas kolley ku toosnaanahayn kitaab kolley cibaaradan siley uu ka soo naqliyey isaga wa cabdiraxmaan ibn abi cataabin khadaun cibaaradaasaa ku sugnayd oo iyadna cibaaro mujmala ah ibn abi cataabku waa nin iqaa kolley nin la yidhaho waa khata iyo asal ahaan ma aha magaciisana zayd laba yidhaaho waxa weeyaan oo mucaawiye ama umu xabiiba um lmuminiin mawaalidoodii kaba mid ahaan mid ahaan buu mawlo uu ahaa laakin waa iqe kolley ishtibaah wuxuu jiraa nin kale oo cabdiraxmaan la yidhaha ma jiraa mise ma jiro saxiixa muslim baa iyadna xadiid dhacay ibn abi cataab oy barhkood ku fasireen cabdiraxmaan ninkaa la yidhaha meel keliya oo salaad kuba sugan culimada qaarna nin cabdiraxmaan la yidhaha may soo naqlin ninkan kalena dhowr xadiid buu leeyahay ninkana aan haynaana kolley kitaabkeenan iyobuu ku sugan yahay muslim kuma sugne bal ninkaa muslim bay ibn abi cataabkaas ama cabdiraxmaan baa mise maaha ma isku mid ba waxyaalaha yar jira laakiin waxaan leenahay cibaarada kolley isaguna waa nin hiqa ninkaasi ninka xadiidka lagu cilaynaya waa yaxya cibaarada uu isnaadun saxiixun yidhina sawaabku waa in la dhaha isnaadun daciifun waana hadal cibaaro albani weeye oo dee isagoo xadiidun daciifun ilaa jumlata kada uu kaba cabiray kitaabkan qeybta daciif ladab اlmufrad mala qolooyin baa haysta fadlullahi samadne iyagona haamishkiisa waxaa kuba sugnaa xadiidka markay qabteen adame meel kalena sixid bay idinka bahanta ruuxaan uga jeedaa qal baa ku in kara xadiidka wuxuu u tiiriyey id ibnu maaja soo saaray raqamkiisana wuxuu kaba dhigay ibnu maaja xadiidkaa markuu soo saaray saddex boqol iyo toddobiyo lixdan waxaa la arkaa ruuxuna halkaa iyo meel ku dhow toonaasalaan xadiidkaa kama helaye meesha saqad baa jiro waa halkaa toddobada dabadeed bay sagaali ka dhacday kolley waa ku kordhisanaysa xadiidka raqamkiisa ibnu maaja waa saddex kun lix boqol sagaal iyo toddobaatan markaa sagaalkii markay dhaceen ayuunbaa saddex boqol iyo toddobiyo lixdan ay hadhay meel aan dee shaqaba ku lahayn oo waa kitaabka akhirkiisa oo xadiid ku yimaada waxaa dhacay un sagaalba halkaa ka dhacsan raqamkaa iyadana i muuqday oo waxa ay tahay saddex kun lix boqol sagaal iyo toddobaatan raqamkee maaha saddex boqol iyo toddobiyo lixdan maaha fadlahi samedna xadiidka muslim buu u tiiriyey khaasatan haamishkiisa waana nusqadan haysta dee isaga yar tabac u teesa kuba sugan taasna kolley waa dee waxyaalahaas mala iska yar waxyaala kutubta iskaba dhacdhaceen xadiidka ana wakafiluyatimi fi ljanati kahatayn oo xadiid abi hureyre ayaa muslim ku sugan oo imaam maliki dariiqiisi u kuba wariyaan laakiin inta kale o dhan shaqo kuma laha ee waa jumlada ugu dambeeye halkan ba idinka idin taalla waa saxiix jumladaasi ayaa inta saxiixa muslim ku sugan ee uu wariyey ama in xadiidka san loo duuduubo la yidhaha muslim waa ku sugan taasna wax waaqaca ka aada ugaba fog wey bas waa intan yar tambihi uga jeeday baabun kun lilyatiimi kaalabi raxiimi ku noqo oo lilyatiimi ruuxa agoonka u noqo kaalabi raxiim agoon haddaad kafaalo qaate weeye gurigaagu jooga gacantaad ku haysa ama ha noqdo mid dee kaa qariibkaagii ah ama waxa weeyaan ruux kaloo dee kafaalo qaadatay uun haba noqda ee aabbihii naxariista badnaayoo kale sidii aabbihii ula tacaamuli jiray ama aabba raxiim oo kale uba noqo fadliga iyo ajriga badan ee kafaalada lagu helayana waa ta lagu mudanayo xadaثna cmr بن cabasi qaala xadaثna cabdالرaحman qaala xadaثna سfyaan عan abi isxaaq qaala samictu cabdالرaحman bna abza qaala qaala da-ud bal kolley sanadka aimo waaweyn baa inooguba jirta camr bnu cabaas oo sheekha bukhaari ah oo abu cusmaan kunyadiisu ayd reer basra ama reer ahwaas ahaa waa nin dadkii atbaac umeeyey atbaacu taabiciintii la kulmay maaha isago atbaacu taabiciintii la kulmay kuwii ugu waaweynaa bukhaari un baana wax ka wariyey qolooyinkan kale ususha kuma sugna ama cabdالرaحman waa ina mahdi sufyaanna waa sufyaan thawri abi isxaaqna waa abi isxaaq asabici intubana kitaabka way noogu soo horeeyeen cabdiraحmaan ibn abzana waa صaxaabi yar waa صaxaabi laakiin asxaabtii yaryarayd buu kaba mid yahay waqtigii cumarna waali waa ka noqdayba markii dambe maka waayo macaamilkiisa walo nin naafic ibn cabdixaariث la yidhah uu isagu udhiibuu kagaba tegay khuraasaanna cali bn abi aalib waa u joogi jiray waqtigiisii oo isaga khuraasaan iyo jihadaa ka mas-uulba ahaa ee waa saxaabi yar baan leenahay in absa oo kolley qur-aanka iyo dadkii de adigu aqoonta lahaa culimadii de marka ahaa walow markaa hore u yaryaraa markii dambe qaala wuxuu yidhi haddaba cabdiraxmaan ibnu abza qaala da-uudu da-uud baa yidhi ho da-uudkani waa nebi da-uud maaha da-uudada kale de taas nebi da-uud buu inooga soo noqlayaa dee kalay si uu kusoo gaadhayba in sanadka siisu intiisani waa inoo sugan tahay laakiin de waa aharkaa hore ee israa-iiliga ama akhbaartii hore laynoogaba soo naqlinayo oo waa nebi da-uud nebiyullaahi da-uud calayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaatu wassalaam wuxuu yihi kun ahaw lilyatiimi agoonka waxaad u noqotaa kalabi aabaa raxiimi naxariis badan oo kale oo aabbihii naxariista badnaayee weladkiisa dee waxa weeyaan u naxayay u naxariisanayay ee dee waxa weeyaan la jeclaa wanaag la jeclaa kaasoo kale u noqo hadduu ruuxu saa noqdo fadligii kafaaladii yatiimka waa helaya ee dee fadligaa weynaynu sooba marnay oo macnuhu waxa weeyaan ruuxan kaafilkii maqaamkii aabbihii buu joogaaye ha joogo aabbihi maqaamkiisii xagga sifadiisiina raxmadiisii shafaqadiisii wanaag la jacaylkiisii uu wanaag la jeclaayo ilmihiisan iyo taas oo kale bal taas saas oo kale haba noqdo waclam waxaad ogaataa annaka adigu kamaa tasracu si aad waxu beeranayso iyo kolba si aad waxu beerato kadaalika saas oo kale taxsudu u goosanaysa oo dee waa xaggii camalkii iyo ku dadaalkiisii iyo kolba camalkaagu hadduu fiican yahayna sa kafaaladaa fiican oo kale ajrigi iyo sawaabkii baad heli haddii camalkaagu yaanu kafaalaba noqon imaka halkan bay kuba jirtaa laakiin camalkaagii uu xun yahayna dee waxaad goosataa waa midho xunuun weeye oo haddii camalkaagii camal fiican toosan taas uu noqdo ood camal la timaadid fiicanna waxa weeye midhihiisii fiicnaa waad heli haddii laakiin camalkaagu mid xun yahayna isna jazihiisii ayuunbaad laba kulmaysaa ma aqbaxa alfaqra bacda alghinaa wa akharu min dalika aw aqbaxu min dalika aldalaalatu bacda alhuda arrintu kafaaloon kuma tacalluqsameye kolley waa waxyaalo kala duwan oo dhici karta dee in kitaabkiis adigu bal maalan adigu dee waa taa daa-ud imaka loo nisbeeyey ma aqbaxa alla xuma alfaqra faqriga oo maxaa ka xumaan badan dee culimadu siay ku eer laqbay jireen haddaan iskagaba raaco walo aad moodo dee tacajubka usluubkaasi malaa isul istifaameed in isu rogi jiray innaga dee laqbadii culimadeena macnaa waa isagii wuxuu dee waa yar tacajub xuma weeye oo xuma faqri iyo baahi bacda alghinaa qannimo dabadeed ruuxu marka horeba hadduu faqrigun iskaga jiro nolol adag ku jiro iska rafaadsan de waxaa la arkaa waa qabatimayaayo in waxa marka dambe shay iska muctaaday uba noqonaysaayo ruuxii intuu qannimo arkay nolol kale kuma noola markay arrintiisu noqoto haddana ceesh adag iyo faqri noloshan adagi way ku adkaanaysaa de wixii uu bartay baanu hayn waxyaalo kalena waa u bartay markaa shiddo iyo dhib badan buu leeyahay in faqriga qannimo dabadeed ah arrinta dambey tawdiica u tahay ama mithaala u noqonaysaa wa akharu min dalika waxa taa ka badan oo xagga xumida uga badan aw aqbax min dalika taa ka xun aldalaalatu bacda alhuda hallow uu ruuxu lumuu hallaabo hanuun dabadeed oo ruuxii bal maalan markii hore iskhalowsanaa hadduu toobad keeno u fiicnaado waa si u hanuuno waa sii fiicnayd laakiin ruux markii hore dariiqii toosnaa hayay toosnaa hanuunsanaa haddii uun dee waddadii xumayd un uu baydho oo weydaarto dariiqii toosnaa oo uu lumo kaasi isagaa ka xun marka la eego ruux markii hore intuu qani yahaa faqiiroobay oo kale dee shiddada dee halkan waa halaag iyo aakhiro ayaaba uba imanayo adage macnaa aldalaala bacda alhuda ayaa ka sii daran oo ka xun iyadoo arrinkaa hore xumida laguba sheegay shiddada laguba sheego alfaqr bacda alghina tan ayaa kaba sii daran waidaa wacadta haddaad ballan qaadid saaxibaka saaxibkaaga oo ruuxan saaxibkaaga haddaad waxu yaboohdid ugu ballan qaadid faanjis lahu maa wacadtahu dee waa kan alwafaau bilcahdina waa calaamadii iimaan in khulfulwacdina waa ti calaamaadkii nifaaqa ay kaba mid ahaydba way munaafiqnimo calaamadii asar kale dee imakay noo soo socoto dunawiina way kaba dhalanaysaa xaggaa bal nifaaqnimada inay calaamo u tahay wixii aan ahaynba oo haddii wixii aada ugu ballan qaaday oofi oo markaa u taamiyeen fa ilaa tafxal haddaan saas samayn oo inta dee saaxibka aad wuxu yaboohday uu ballan qaaday haddana aada oofin weydo yu'rasu waa la dhaxalsiinoo baynaka wa baynahu waa adiga iyo isaga dhexdooda cadaawatun oo dee ruuxii markaas suxbadii baa xumaanaysa cadaawa kababa ruuxaa dee aad kolley khulfulwacdi cinda allahi waa shay xun waana calaamaadkii nifaaqa ama saddexdii amrimood ama afartii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu khisaashii nifaaqa uu inoogu sheegay bay kaba mid tahay ee waxaaba kaba dhalanaysa dee ruuxii saaxibkaa ahoo dee awax isku ogtiinood wax ugu ballan qaadood u oofin weyday taas xidhiidhkuna ma xumaan ma fiicnaanayo cadaawaa meeshii iman sadaaqadii dabadeed oo taasaa kaba dhalanayse oofi weeye oo wixii aad ku ballan qaaday watacawad magangal bilaahi ilaahay min saaxibin saaxibka magangal in dakarta haddii aada xusuusato shay khayra ama camal wanaagsan ya waxa waad xusuusan tahayba lam yucinka aan kugu kaalmaynahayn oo wixii aada xusuusnayd ee khayrkii ahayd aan kula qabanahayn kugu kaalmaynahayn wa in nasiita haddaad ilowdidna adigu waaba dee amar aada u baahnayd ama shaygii khayrkaa wanaaggii baad ilowday lam yudakirka aan ku xusuusinahayn kaasna ilaahay ka magangalo ujeeddada waxa weeyaan saaxibka ama sadiiqa saalixii waa ruuxaas ruuxan saaxibkiisa ah ee wixii markaa uu wanaaggii iyo wixii khayrkaa iyo waxyaalahaasna ee haddii uu isaguba xusuusan yahay ugu kaalmaynaya haddii uu iloobanayna xusuusinaya ku baraarujinaya ama ruuxa isagu eg khayrna aan ku dhiirinahayn xusuusinahayna haddii uu kaba tagayo wixii uu isagu uba baahnaa haddii uu bal isagii laba imanayo ama wixii uu sheegay dee de noocaas ahaa ama uu laba imanayo inaan ugu kaalmaynayn waa waxa weeye waa saalix ilaahay lagama waa saaxib baan ujeedaa daalixa oo ilaahay laga magan galo ay tahay inaan ruuxaas lala saaxiibin ee ruuxaad la saaxiibaysaa kaa markaaad waxilowdana ku xusuusinaya khayrkii kugu dhiirinaya haddii kale adigiina kugu garabgelaya oo wixii wanaagsanaa kaas baa ah ee saaxibka fiican ama ka kale waa saaxib aan xumayn oo ilaahay laga magan galo ay tahay inaan lala saaxiibin sanadka xadiidku baan leenahay ninka ugu horeeya baaba dee saduq martabadii ade laakiin waa sanadka ama aan kuba tiranayno sanad dee rijaashiisu ay siqaad iyo aimo ay yihiin laakiin khabarka ayaan leenahay waa khabarkaa dee adigu nebi daawud laynooga soo naqliye xadaثna muسى qال xadaثna xamزة بن نaجيح abو cmaرaةa qاala samictu الxasna yqul kana waa أsar kale wuxuu ku taagan yahay xasan albasri walow dee cahdigii iyo dadkii ka horeeyey ee uu soo gaadhay saxaabe iyo taabiciintii waaweyneyd ba lahayd inooga warramayo say ahaan jireen iyo say wax isu bedeleen muusena in badan baan ilaa kitaabka xaggiisii hore imika waa dadka inagu soo noqnoqod badan sheekhan bukhaariye muuse bnu ismaaciil laba yidhaaho dee aimadii iyo sheekadiisii waaweyneyd kaba mida xadiidka sanadkiisana dee waaba saddex unbe xamsatu bnu najiix nin la yidhaah baa inoogu suganoo waa ninka dhexe waana ninka xasanulbasri wax inooga soo naqlinaya waana nin dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida bukhaarina kitaabkiisana aladab ulmufrad unbuu ninku kutubta inoogu sugan yahe kutubtan kale usuusha ah miduu kaga sugan yahay ma jirto saxiixiisana inooguma sugna waana nin daciifaan leenahay oo kolley ictizaar iyo waxyaalana ay kuba sheegeen laakiin kolley xafnu xajar layin buu ka cabira waa dee adigu ise waana ahar waxa laynoo soo noqinaya maaha xadiid marfuuca oo bal markaas ma aha oo dee axkaama iyo waxyaala aan kaba qaadano xala laynooga warramayaa sii la ahaan jiray say dadku agoomahooda iyo masaakiintooda ku ahaayeen dadkii uu soo gaadhay se waqtigiisii dambe ay xaaladu isu yar bedeshay taas buu inoogaba warramayaa bal ninkan isaga xamsatu bnu najiix markaa sanadka kollay dacfigaas baa ku sugan ama sanad daciifuu noqon qaala samictu lxasana yaquulu waa xasan lbasri ayaan maqlay isagoo leh laqad cahidtu lmuslimiina cahidtu macnaa waxaan soo ku ogaa weeyaan oo anigu aan dee dadkii uu ka horreeyey weeye waa wixii uu dee isagu soo gaadhay ee uu kuba ogaa almuslimiina muslimiintii dee hore waina arajula walxal ina arajula ninku ee minhum iyaga kaa midii la yusbixu isagoo waa beriisanayo fayaquulu odhanayo yaa ahliya haduwa hahaduwa ha asakti un ehelkaygiiyow yaa ahliya ehelkaygiiyow yatiimakum ana ixfaduu yatiimakum akrimuu yatiimakum waxaan nasbiyin baan u qadaranaynaa warkiina agoonkaa ogaada yatiimakum agoonkiina oo qoyskiisii iyo ehelkiisii buu la hadlayaa markaa uu waa beriisto yatiim baabana dee reerkii kaba midoo jooga kaasuu iyagii ku baraarujinaya dadkii kale oo dhan hadday zawjo tahay hadday awlaadii tahay dadkii ehelkaygiiyow ehelkaygiiyow agoonkiina agoonkiina macnaa agoonkiina ka warhaya dhawra xafida ka maamuusa oo dee u ixsaan falan yaa ahliya yaa ahliya saasaa waa tii horo kale un miskiinakum miskiinakum waa miskiinkiina macnaa waa tanna waa taas war miskiinkiina unaxa unaxariista oo dee bal waxayn u kaalmeeyo u gargaara saasuu iyadana odhanayo macnaa dadka uu soo gaadhay ee dee saxaabo waxoogaayo waa soo gaadhay oon yaraynba taabiciin walow dee rag kala duwan maqalka uu ka maqlay kolley culimmadu ay hadalla kaba keenaan laakiin ilaa cahdigii cusmaan dee cusmaan ba waa arkaan filaya waxa weeye haddaba iyo intii ka dambayse waxay iyagu dad isku isu dardaarmi jireen oy aadna uga warhayeen oy aadna u ilaalin jireen aytaamtooda maxalushaahidkan kuba jiraano waano halkan iyo dee bal markaasa uu baabka u dhigtay kalabiraxiim oo kale waatay u ahaayeen masaakintoodana way isku baraarujinayeen ninku qoyskiisu taa markaa uu waa beriisto waa hadyo goorna waa ku celcelinaya waa si dee arrinkaas ay caada iyo khuluq ugu noqoto dadka loo dhowro loo ilaaliyo markaasa weliba maaha haddan yaa ahliya yaa ahliya jaarakum jaarakum waa jaarkiina jaarkiina ka warhaya ilaaliya u ixsaan fala karaamiya dhibtiina ka haysta taas bay odhan jireen haddaba muxuu yihi xasan albasri wa usrica waa lala degdegay bikhiyaarikum kuwii nii fiicnaa oo dadkii nii fiicnaa way dhammaadeen buu leeyahy oo geeridii baa la degdegtayba oo waxaa dee markaa usrica bikhiyaarikum biakhdi khiyaarikum weeyo dadkii nii fiic fiicnaayo de had iyo goor si loo kala fiicnaayo baaba loo kala horeeyuu leeyahay wa antum idinku kula yawmin maalin kastaba tarduluuna waa xumaanaysaan oo ujeeddadu dadkii fiicfiicnaa waa kuwaa dhimanaya dadkii ka hadhayay xaaladoodii ma laha ihtimaamkoodii ay aytaam iyo masaakiin iyo jaar u ihtimaamayeen ma laha ihtimaamkii acmaasha kale ee saalixaadka ay u ihtimaamayeen ma laho tarduluunadan macnaa waxa weeye dee hoos baa u dhaadhacaysaan oo waxaa dee liidanaysaan oo dadkiinii fiicnaa markay dhintaan idinkuna dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo wanaaggii ay kuba dadaalayeen iyo ixsaankii dadka caynkana ay u ixsaan falayeen iyo wixii dee meeshu way kaba baxday ama o yaraatee waqtigiisi buu taa leeyahay oo aad dadku ay uga fiicnaayeen wa antum kula yawmin tarduluun oo dee sida xadiidkii ku yimi sanad kastaba sanada ka dambaysa way kasii xun tahay uun bal taaba weyn wasamictu xamza leh waan maqlay xasan yaquulu xaal isagoo ku qowl xaal uu ku qowlayo waidaa shita manaa dadkii dambe ee dadkaa bedelay ayuu dee kaba waramayaa waa khalfigii oo markaa aan fiicnayn ee dadkaa hore u soo arkayo markaas aad iyo aada uba mudnaa dee waxa weeyaan dabadood yimi haddaad doonta ra-ayta waad arki waa kaa noocan dambe ee uu ka cabirayay wa antum kula yawmin tarduluuna de faasiqan waxaad arkaysaa isagoo ah ku faasiqa ma waxaad arkaysaa faasiqan xaalu yahay ku faasiqa oo yatacamaqu aada ugu xeel dheeraanaya bihalaaثiina alfan soddon kun dee soddon kun ahlarka isagoo wax qaliilo aad iyo aad u yar buu ka dhigaya haddii daraahim la yidhah iyo haddii dananiir la yidhah waa shay adduunyo oo macnaa wuu ku xeel dheeraanaya almutacamiq wa almubaaliqu fi اlamri almutashadidu fiih waa ka waxa ku xeel dheeraan sida tacamuqan diinta oo kale aad iyo aada isuguba adkeeya macnaa waxa weeyaan hamigiisii oo dhan ba wuxuu noqonayaa adduunye iyo taxsiilkeediyo markaa xaq uu og yahay oo uu ka bixinayo ay kaba mid tahay dee miskiinkii iyo ay yatiimkii iyo xaqoodii iyo taasi maba jirto aad buu u xeel dheeraanaya isku adkaan isku adkaynaya uu ku bakaylayaa weyo waa ku dheganaanaya ila annaari waa iyadoo dee xaggii naar ay waxaasi uba jiidanayaan maa lahu waxa u sugnaaday muxuu yahay qaatalahu llahu allaha dilo ruuxaase baaca waa iibiyey markaa waxa u sugnaaday muxuu yahay bacnaa usan isugu adkaynaye waxaan uu u bakaylaye wixii ixsaan iyo ikraam loogaba baahnaa dadka caynkaasna aanu ugaba bixinahayn hamigiisna uu noqday inuu xoolahan helitaankeeda isagoon wax kaleba kaba fikirhayn akhiradiisna saa ku iloobaya markaasaa wuxuu leeyahy baaca waa iibiyeyoo khalaqahu nasiibkiisii min allahi ilaahay xaggiisii kaba ahaaday bisamani canzin waa wax yaree uu doortay haddaan rina bisamani canzin waa ri lacagteeda ujeeddada waxaan qiima lahayn oo adduunyaa adduunya inkastaba haba badnaatay ilahay agtiisa marka loo ego iyo aakhira iyo dee waxaan qiima lahayn oo laga tegaya weeye waa waxaa dhaldhalaalkaa muddo uuna marka dambana laga soconayo haddaba saman baksiya oo aada u yar ayuu nasiibkii iyo xadigii uu heli lahaa hadduu dee saa dadkaa hore ay la iman jireen uu laba yimaado ilahay agtiisa uu ku helilayo ajrigiiyo sawaabkii ayuu dhaafsaday kuba iibsaday oo waa waxaan uu kuba dhegan yahay ee adduunyo inkastaba haba badnaadeene laakiin de waa baksiga ama marka aakhiro loo eego iyo ilahay agtiisa waxa kuba sugan waa waxaa yar une taasuu kuba iibsaday marka bisamani canzin waa ri lacagteeda ujeeddadu waa taman yarun barhkood baan arkaya bisamani canzin iyadoo canaza ay kuba fasireen oo rumxigaa yar iyo waxyaale adugu guud ahaanba waxa weeyaan walow lafdigaas dee canaza uu ahaayo canzin aanu ahayn waxa weeye waxa ay tahay waa wax aan qiimo lahayn oo adduunye aho waa waxaanu ku bakayray uu iyadii aada ugu xeel dheeraanaya taxsiilkeediiyo ilaalinteeda isagoon wixii xaqee ilaahay ilaaha aan kaba ogeyn halkan oo u ka bixinaya aan u jirin ayuu wixii uu ilaahay agtiisa kaba heli lahaa hadduu dadkaa hore halkay mareen maro ama waxyaalahan dee dariiqii khayrkaa uu kuba bixiyo ayuu dhaafsaday ku iibsaday wain shita jaanib kale haddaad doontana ra-ayta waad arkaysaa ruuxii mudayican xaali yahay waa kuwaa dambe hawleya wa antum kula yawmin tarduluuna isagoo dayacaya maalkiisii oo de waa israaf iyo infaaq meel aan toosnayn oo murbadan bedelan oo isagii doorsoon oo fi sabiililahi fi sabiili shaydan baan ujeeda waa fi linfaaqi bisabiili shaydaan bixin uu waxyaalihii maalkiisa dariiq shaydaan ku bixinayo subushii shaydaanka uu kuba bixinayo taas isagoo de waxa weeyaan ku dayacaya maalkiisiiba oo aan dariiq ilaah kuma bixinayo wixii waa dayacaya maladaadkii iyo raaxadiisa iyo waxyaalaha hawadiisa raacitaankeediiyo waxyaalo kaleo dee dariiq shaydaan uu wixii kuba bixinaya maalkiisii tadbiirkaasu kulaba imanaya haddaad doontaan jaanibka kale waa jira oo wuxuu leeyahy jaanibka dee isagu wixii ku dhegay xuquuq aan kaba bixinahayne bal taas oo kaleoo nasiibkiisii oo aakhiro kaba heli lahaa hadduu waxaan si la doonayay ugaba camal falo meelihii fiicnaydna uu dhigo kaa ku waayey ee intaa dhaafsaday adduunyo een qiima lahayn iyo mid kaleo isagu maalkiisii tabdiirinayo daadaadinayo dariiq shaydaanka oo bixinaya dadkaasaa dabadoodyin buu leeyahay raggaa hore laa waacida lahu min nafsi ruuxa uma sugnaanin wax waacido oo xagga naftiisa ujeeddadii dee taqwo iyo wanaag uu leeyahay oo isagu de waacidulmumini markaa de waa qalbigiisao de waa waxa weeyaan isaga xaggiisa kolkol waacidkii baa ka imanaya naftiisiibaa xumaantii ka joojinaysa ka dhowraysaba oo kaasi uma sugnaanin oo xagga naftiisa nin waansoomaya oo isagii waxan intuu garto bal maalan dee taqwadiisa iyo waraca uu leeyahay waxyaalahan uu ka joojinayana ma aha walaa min annaasi dadka xaggoodana cid wacdiyayso wuxu sheegayso wixii ka qabanaysaana uma sugnaanin calaa kulli xaalin bal dadka horeya say ahaayeen iyo si waxyaala isuba bedeleen iyo ihtimaamkii aytaamta iyo jaarkiiiyo masaakiinta loo ihtimaami jiray taas baa adigu inoogu sheegaya xadaثna muسى qال xadaثna slm بن abi muطيc عan asmاء bni cubaydi qaala qultu bn sirيn waa ahar kale muسى waa ninkii makaan kaba soo baxnay slm ibn abi muطicna isna waa nin hiqaat ruwaad kaba mida sheekhiisan asmاء bn cubayd kolley magacan asmana marka la eego cinda alcarab dee rag iyo dumar magaca ka dhexeeyay ahaayeen oo dumarkuna way la bixi jireen ama waa loo bixin jiray asma si asma bintu abi bakrin iyo asma bintu yaziid ibnu sakan iyo saxaabiyaadkaasba in ragna waa loo bixin jiray oo dee ninkan baaba kaba mid ahaa hiqaat ruwaad buu kaba mid yahay waa dadkii saxaabadii wax ka soo gaadhay laakiin aan laba kulmin nin kalaa jira oo isaguna dee hiqaat ruwaad kaba mid oo uu dhalay oo juwayriye la yidhaaho juwayriyat bna asma isna waa rijaalo dee alkutubi sitaba weeye juwayriya waa juwayriye aabihii weeye muslimka iyo dee bukhaari iyo dhammaan kusoo noqnoqda isaga magaciisu eg juwayriya isaguna waa magac bay ahayd rag iyo dumarba ay la bixi jireen oo dee juwayriya bint alxaarihiya uma almu'miniin waa taa magaceedu ahaa ninka imika atbaacu taabiciintii kaba mid ee mashaayikhdii waaweyneyd iyo hiqaat ruwaad kaba midana jaweriya waa la yidhaaha marka waxaan leeyahay maga labadan magacba isaga iyo idankiisuba waa magacyo rag iyo dumarba ka dhexeeyey oo way la bixi jireen maaha imika magac dumarun maaha labadoodaba waa ay u bixin jireen jaweriya asmaaba haddaba asmaa bn cubayd oo de waxaan leenahay waa min hiqaat ruwaat oo saadisa qaala wuxuu ihi qultu libni siriina waa ibnu siriin baan ku idhi waa mحamed kol haddii iبnu sirin la iطlaaqo waa mحamed weeye walo dee dad badan bay ahaayeen labaataneeye way gaadheene lakin ta ruwaadii malaa toddoba lix way noqonayeenba in ruwaadda inta ah ee axaadiis inoo warisay oo barhkood asaanid ay isku xigaan saddexay walaali ay kala warinayaanna waa la arkaaba waa mحamed kolley waana ninkii saaxibkii iyo rafiiqii iyo dee ninkii nadiirka u ahaa ibnu xasan اlbصri waa labada had iyo goor lasoo qaad qaado dee waxa weye isku sanadna way dhinteenba waana dee labadooduba reer basre ayay ahaayeen isku wakti bay ahaayeen cilmi marka la eego camal marka la eego iyo zuhdi iyo cibaado iyo taqwo iyo jaanibkaas waa dad isshabahayo isu nadiirhayo dee markaa kolley ibnu sirin jalis ilxasana ibnu sirin kolkol xataa iska dhaaftay intay kutubtii taraajimta iyo marka la eego xadiis iyo fiqi iyo intay taa dhaafeen kutubtii luqada iyo marka dee naxwe iyagoo hadda wax kale ugaba jeeda awda iyo macaanida ku timaado takhyiir iyo waxaa ugaba jeeda balaaqa iyo kolkol amhiladooda ay soo qaadi jireen jalis ilxasana o ibna siriina awdun bay uga jeedaan inay macnahay keenaysay ay bal meesha ku caddeeyaan de waa mithal waa dee qimaday gaadhsiisnaayeen maxamed iyo xasan iyo ibnu sirin baa waxaan ku idhi cindii agtayda yatiimun agoon baa gurigayga jooga oon gacanta ku hayaa qaala wuxuu ihi ismac bihi bal ka waran buu leeyahay dee waa dadka ilaahay ka cabsanayey wax waa kuma taqsiir ma jirto cuntadiisii waa siinaya wuxuu cabaya waa siinaya si carruurtiisa u hayaaye laakiin dee kolkol inankiisa hadduu ama ilmihiisii waxaan dee aan toosnayn uu laba yimaado ama dee uu markaa tarbiyadiisi iyo edabtiisi idankiisi cid ma weydiinayo waa edbinaya hadduu doono waa ulaynaya si waxa ugaba joogsado iyado ay maslaxadiisa tahay iyadoo shafaqadiisa tahay waxa waxaan ka xun uu bal maalan isagoo inu kusii dhaco isagoo u diidaya laakiin raggooda adqiyada ahaa dee agoonkii isagoo dhici karta edbin u baahan saade inankiisuba ugaba baahnaa inankiisii cid ma weydiinayna isaga ku dhaqaaqaye oo nooc shafaqe iyo maxabay u ahayd dee edbintaas ayay dee ka joogsanayeen agoonkii talo waxay kaba yeerayeen su-aashuna waa jaanibkaas maxaan ka yeelayaa weeye edbintiisa iyo rabayntiisa waa idan kaa yaro dee san inabadan kale ayuu isaguba kolkol mukhaalafaad ugu dhacaya haddii lagu sii daayana hadhow isaga ay uxuntay haddii lagu sii daayo taa aan laga joojinna ay isaga uxumaanayso marka waa tan jawaabtiisa qaala wuxuu ihi isnac bihi waxaad ku samaysaa maa tasnacu biwaladik arrin kol hadduu shafaqo iyo naxariis iyo isaga dhowritaankiisa yahay dee edbintiisina way imanaysaa weladkaaga waxaad ku samaynaysa ku sameeyo idribhu garaac maa tadribu waladaka way waa weladkaaga wixii aad kuba garaacaysid oo kale ujeedadu eg haddaad adigu dee isagii ku tacadiyeyso ilmahaagii markaad wax ku dhufdhufanaysa aayar baad ugu dhufanaysaayoo meeshii wax kalaa ku jiida kan laakiin uma naxaysto uma turaysid taasi waa dee tacadi iyo dulmi bay noqon laakiin weladkaaga wixii aad kuba samaynaysay qaradkuna uu yahay shafaqo iyo naxariis iyo wax bal maalan xun baa laga dhowraya laga ilaalinaya way ku banaantahay buu leeyahay idribhu maa tadribu waladaka taas buu kaba cabiray bal xadiid kale ama ahar kale a inoo dambeeya uu baab u dhigtay imaka tan waxay ahayd waa baabkii hore ahaa kal abi raxiim adigu aabbaha naxariista badan noqo dee aabbihii naxariista badnaana ilmihiisii oo markaa si xun u dhaqmayo ama waxaan toosnayn kuba dhacaya hadduu arko waa ka joojiya waa edbiya saasoo kale u noqo ee laakiin baab buu gaar ahaan u dhigan doonaa bal ahar baan inoo soo noqlina xadiid meesha kusoo aroorayna markaasaan insha allahu tacaala baabka dama sheegi doonaa idribhu maa tadribu waladak baab baa inoo dambeeya isnaadkuna waa isnaadka inoo saxiixa baabu fadl اmarأaةi ida taصabarat calى waladiha walam tatazawaj wuxuu u baabaysan yahay baabu fadli marأati haweeneyda fadligeeda ay leedahay iyo waxay mudanayso idaa tasabarat hadday sabirto bal waliba iyadoo isku xambaaraysa isku kelifaysa calaa waladiha ilmeheeda korki ilmeheedii agoomoobay weeye walam tatazawaj aani guursan oo macnu waa maxay oo inoo imanaya haweeney baa laga dhintay carruur agoonay haysataa carruurteedaa daraaddeed iyo dhowrideeda iyo ilaalintooda iyo korintooda ayay nafteeda wixii xadigeeda iyo dheefteeda ahayd ee ahayd inay guursatay fara uga qaaday carruurtoodiidiibay isku gaabisa oo way ku sabirtay ilaa ay iyagii dee ka waaweynaanayeen ama si kale ay ugaba maarmayeen oo may guursan waa iyaga daraadood bal taasi fadliga ay leedahay waliba in kolley xadiidka mala lafdiga saa uguma imanayo tasabarat sheekhu markuu kaba cabiray maadadan tasabara waa dee sabirun maha way sabirtun maha waa sabir ay isku xambaarayso isku kelifayso waa wax ruuxu markay mashaqa iyo hawli uguba sugan tahay ayaa maadada ama dee lagaba cabira tafacalo lagaba cabira waa wax takalluf ku jiro macnaa way isa sabir siisay sabirkiiba isku xambaartay de waayo waa bashar wixii bashar u baahan de waa dumarba wixii kariziga ahaa iyo taasiba meeshii way jiraan waabay jiidanaysaa taasi laakiin iyadiiba isku kaliftay oo isku adkaysay nafteedii bay ku kaliftay o ku xambaartay ee carruurteedan ilaalintooda iyo rabayntooda ay wixii kaleba iskaba ilowday bal fadliga ay taasi leedahay xadaثna abu cاaصim عan نhاs بn qhm عan shadاd abi cmaar عan cawf بn malik عan النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم qaal abu cاaصim الnabil horeyn usoo maray welibaan ku yar joogsaday shadaad abi camaarna waa nin hiqaahoo taabiciintii kaba mida dabaqadii zuhri iyo shida shadaad ibnu cabdilaahi baa la yidhaha waa nin quraysha oo bal hiqa ah kol kol ay yidhaahaan waa irsaaliya irsaalka waxay ugaba jeedaan kol kol rag dee aanu la ogyahay inaanu la kulmin buu axaadiis kaba wariyay waxaa suurtagalaba cawfkan talow masoog ma la kulmay mise ma laba kulmin wax hadal meesha ka iman karo cawf ibnu malik ashticna waa saxaabi dadkii fatxu makana joogay amala calanka reer ashticna isagaaba maalintaa sidaybe bal xadiidka waxaa ku sugan ninkan nahaas ibnu qahmin waa nin reer qaysa kunyadiisa abulkhadaab la yidhaah reer basre ahaa ninkan baa sanadka dee cid la qabto kuba sugana waa nin daciifaan leenahay isagu nahaas saadise kaba mid ah ama dadkii dee la soo gaadhay saxaabada wax ka mida laakiin aan arag ee bal ninkan waa inoogu jira xadiidka haddii bal xadiidka la daciifiyana ninka loo daciifinayo an nabiyi sala allahu calay wasalam qaale xadiidka abu daawuudiyana way wariyeen isagoo laftigiisu dee intan ka yar basdisnaaye ana aniga iyo wamra'atun haweeney safcaau lkhadayni labadeeda dhaban ay bedelmeen oo asafca waa sawaadu maca lowni aakhar waa ruuxu midab buu lahaa madow kalaa kuba yimi waa mashaqadii iyo rafaadkii iyo dee cidhiidhigii waayo zawjkii markuu meesha kaba baxay iyadii ay arrintii ku keliyeysatay hadday tahay caruurtii dee korintoodii iyo nafaqadoodii iyo waxoodii de warafaadkii iyo mashaqaday dareemaysay ayaa wejigeedaba midabkiisii laba bedelmoo dhabaadnadeeda ayaa madow khabarkii kolley wuxuu noqonayaa kahatayni fi ljanne cibaaradan kale ayaa oo dee haweeneydii lagu sii fasirayaa timi kolley iyada in marka la eego in abu daawuudna laftigiisu waaba san uu ka yar sii yar dabacsahalana ama ka fududaayo ka yar markaa mulan ana aniga iyo wa imra'atun haweeney haweeneydaasoo safcaau lkhadayni dhabanadeedu ay madow leeyihiin oo dee midabkeedii uu isbedelo midabkaa kale imra'atun ana aniga iyo imra'atun oo markaa haweeney aamat min zawjiha macnaa garab ka noqotay ujeeddadu waa ta'ayamat min zawjiha weeye manaa ninkeedii baa dhintay ama waxa weeye markuu dhintayna caruur buu kagaba tegey xaggii ninka markay noqoto ayan bay noqotay waa haweeneyda aan nin lahayn markaasay fasabarad sabirtay calaa waladiha ilmaheedii bay u adkaysatay oo zawaaj bay ka fadhiisatay may guursan ilmaheedan daraaddeed waxay u guursan weyday cid bay weyday maaha wax kaley weyday maaha ee waxay u guursan weyday waa caruurteedan si ay u koriso si aan wax uga shuqliyo uga jeediya iman hosadee umuhani binta abi aalibin oo rasuulka ilaahiyna adeertii ahayd rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaa kol la soo qaaday guur oo waaba khidbaabay ahayd oo markaasay rasuulkii ilaahay kaga cudur daaratay caruur baan leeyahay ujeeddadu waa caruurteedaas ayay leedahay wax dee bal maala waa iyadoo rasuulkii ilaahay haddaa um almu'miniin noqon lahayd ba jaanibkaasoo rasuulkii ilaahayna markaa yidhiba khayru nisaa'i ama rakibna alibila nisaau qurayshin axnahu calaa waladin waa xadiidkii saxiixa dumarkuwa ugu khayrka badan oo dee dumarka carbeed ba ama gaadiid ama geel fuulay waa dumarka qureysheed oo macnaa ilmo waa kuwa ugu naxariis badan marka ay tahay oo macnaa waa korintiisa iyo dhowritaankiisii bay guurkeedii iyo xadligii nafteedaba faraa ugaba qaaday haddaba tan fasabarat calaa waladiha waladkeedii bay u ad sabirtay macnaa waa iyaga kaatayn maxay tahay ana wamra'atun subxaa lkhatayn kaatayn fi ljanna saasaan jannada ku nahay lafdiga abi daawud wuxuu ahaa أنا وامرأة صفحة القد ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتامها حتى بانوا أو ماتوا معنى أنiga iyo haweeney weliba qurux bay lahayd منصب bay lahayd waa haweeney dee dad aan weydan guuro la doonayay weeye iyadoo taa tahay oo mansib iyo jamaalba wixii dumar lagu raqbayn jiray ee rag ay ku dooni jireen leh ayay xabasat nafsaha calaa yataamaha nafteedii bay ku xabaastay xidhay agoomaheedii ay lahayd ilaa ay ka waaweynaanayeen ama ay dee kaba dhimanayeen taas waxaan ku nahayba jannada ayaaban dee saa ku noo macnaa ujeeddadu waa fadliga ay leedahay haddii dee taqwana ay meeshii raacdo ilaa ka cabsina u raaco fadli weyn iyo ajir weyn bay kuba mudanaysaa xadiidkan kolle sanadkiisa wataan sheegno baabu adab ilyatiimi ilmihii yaraa ee agoonka ahaa adabkiisii macnaa waa edbintiisii oo dee inay kolley waa ilmo yar caqligiisi kuma filla uu u baahan yahay adbin iyo tarbiya iyo ta'diib sida ilmahan kale aabbahaliba uguba baahan yahay bal taa wixii kuba yimi muxuu yeelayaa ninkii kaafilka ah ee gacanta ku hayaya agoon hayay xagga edbintiisa maxaa uga banaan xadaثna mslim qaala xadaثna shucbaة can shumaysaة اlcatakiyaةi qaalat mslim waa ina ibrahim alfarahidi sheekhada bukhaariya waaweyn kaba mid ah abu daawuudna waa sheekha ugu weyn baa la yidhaha sheekhadiisa muslim waxaan filaya waasidun buu kaga wariya sharcuna waa in xajaaja shumaysa imika inoogu horeyso dee waa haweeney shumaysa bintu casiis laydha reer basray ahayd waa taabiciyad bukhaari kitaabkiisan buu xadiidkan ay ku leedahay uu kaba soo saaray kolley ibnu maciinna wuxuu yihi waa hiqa ayuu yidhi ibnu maciin markan eegno walxaafid cibaaradiisu maqbuul ay ahayd ama maqbuula ay ahayd bal hiqada ibnu maciin dee imaam uu markaa cilmi rijaalba markan eegno sanadku waa sanadka inoo saxiixa ayuu noqonayaa markan iyadana hiqo kaba dhigno shumaysa alcatakiya qaalat waxay tidhi dukira waa la hadal qaaday adabulyatiimi ilmaha yar edbintiisa ee agoonka edbinta la edbiyo cinda caaishata caaisha ayaa agteeda lasoo qaado bal de maxaa la yeelayaayo waa dee jaanibkaa takhawufkoodii ay kaba cabsanayeen dee agoonkii waa taa lahaa ikraam iyo ixsaankiisa iyo taase halkan bilay wax uga yimaadaan faqaalat waxay tidhi caaisha radia allahu canha inii anigu la adribu waa garaacaaliya tiima xataa yobasida ilaa uu dee dhulka iskuma tuuro weeye saa isu kala bixiyo o dhulka iskuma tuuro waa garaacaaliya tiimkeedu waa dee dadkay edada ahayd maxamed ibnu abibakrin iyadaa dee qaasim iyo ragga aada u qiimaha badan dee iyadaa soo korisay oo haysaybo waa awlaadu akhiiha weeye kolley cabdiraxmaan iyada waxaan filayaa dee waa waktiyadeedii u ka horeeya u ka hor dhintay lakiin wakti dambe laisla weynaaday ayuu ahaa cabdillaahina cid kamuu tegin oo waa yaraayo isagoo yari buu kuba dhintay khilaafadii aabihii aabihii oo nool buu dhintay waa maxamed oo dee markii masr lagu dilay waktiyadaas weeye de adigoo masr adigoo lagu dilay ayaa caruurtiisii bay iyadu hayso de waxay leedahay waa tan iyadaa ka mas-uulka ahayd de ujeedada ruuxii isaga waa maslaxadiisa muhimku waxa weeyaan un ruuxii agoonka ahaa ee uu ruux gacanta ku hayay haddii arintu ay tahay shafaqo iyo maslaxo iyo dantiisa la eegayo dee ilmihiisa oo kale un uu ka dhigayo wax dee ziyaado ahoonu ilmihiisa ku samayn aanu ku samaynahayn waa shay jaa-isay leedahayoo xataa yambasida macnaa waa xataa yatamadada cala alardi o de malaa markuu xanuunsasada uu xanuunsado ay xanuunjiso ayuu dee istuuraya uu dhulka gelgelanayoo kale taas bay leedahay ilaa uu saa sameeyo bal xadiidkan sheegaya anig ilaa xadiis baaban soo naqlin doonaaye jaabir ibnu cabdillaahi xadiis uu warinayey oo mucjamka dabaraaniye yar kuba sugan ayaa wuxuu ahaa in rasuulkii ilaahay uu yihi qultu yaa rasuul allahi mima adribu minhu yatiimi wuu inoogu heer sarreeyaaba aahaartan aan hayno ilmaha agoonkeen gacanta ku hayo maxaan bal weeye waxeeyaalehebaa haddii dee aan u baahdo aan dee kuba garaacayo ama aan kaba edbinaya qaala wuxuu ihi mima kunta daariban minhu waladak eeg wixii aad ilmahaaga sa halkii ibnu sirin kuba soo maray ilmahaaga waxa weeyaan wixii aad kuba ulayn lahaydee ama idbi ahaan aada ula iman lahayd waad ula iman kartaa cibaarana xadiidka raacsanaydoo ayra hayra waaqin maalaka bimaali adigoon maalkaaga ilaalinahay inuun maalkiisa ku ilaali agoonka xooluu leeyahy xoolina adaa gacanta ku haya ee haddii aad nafaqadiisii waa looga qaadi haddii sida qur-aanka naskiisa inoogu sugan wax laysku darsado isagiina nafaqo laga soo qaado nafaqadii reerka looguma daro na waaba saxoo dee waabaynay waa laga masruufaya tiisi ruuxii wixiisa u dhaqaye uu ilaalinayay hadduu u baahdo dee bilmacruuf hadduu waxogaba cunana waa tan dee naskii qur-aankiyaba inooguba sugnayd laakiin hadday arrintu noqoto in xoolahaagii ku ilaaliyo horta kuwiis ayaad cunaysaa ziyaado oo ujeedada maalkaagii baad ilaalinaysaa maalkiisa ku ilaalinaysaa ujeedada maalkaagii baad dhowranaysaa kiisii baad taas adoon samaynahayn wixii aad waladkaaga bal xadiid kolley mucjama xaafid ibnu xajarna fatxulbaari waa soo naqliya in wax intaa dhaafsana ma raaciyo dee markaas qaalibanna shardigiisa ahaa awal alkitaab xadiidku kaba aamusaya waa xadiidta ama xasana ama taas ama maqbuula un walow kolkol dee waxyaalo la arko kolkol isagoo kaba aamusayo ay taasi dhacday lakiin dee shawkani oo kale iyo kol hadduu aamuskaa xaafid arko fatxulbaari iyo kutubtiisa dee waa ictimaadsadaa aamuskiisaas buu ictimaadsadaayo maqbuul ahaan uu ictimaadsadaa shawkaniye waayo shardigiisa kitaabka bilowgiisa lakiin waxyaalo way jiraan dee waa dhaafaya oo kolkol uu kaba aamusay oo dee cilanani way jirtaa lakiin xadiidka intaa uma dhaafayo waa isaga ayaan dariiqiisa kuba soo naqliy walow mucjamka yaraan hayeen bal markaa taaba wey baabu fadli man maata lahu lwaladu adigu imakana waa caruurtii yaryarayd ama dee awlaadii dhimanaysay ee waalidkoodoo jooga dhimanaysay ajriga iyo fadliga weynee kuba sugan kolley baabka axaadiis waxooga ayuu leeyahay qeybta hore ama qeyb uman kaba gaadhin ama ayama dhamayn karno aan leeyahay intan ka yar gaadhsiin karna inta waktiga inoogaba hadhay waa bal awlaadii dee kolley walad hadduu kaba dhintay mid weyn haba noqdeebane ajri iyo ixtisaabkiina yimaado ajri iyo thawaab weyn buu leeyahay imika laakiin bal kuwa yaryari kuba dhimanaya gaar ahaantoodii baa inoo soo socota xdثna إسماعيل qال xdثnي مالك عن بن شهاب عن بن المصيب عن أbي هريرةa bal xadiidku waa xadiidkii صaxiixayn bay noogaba sugnaa sanadkuna waa sanadkii dee rijaashii lixdaba waan leeyahay ismaaciilna waa ina abi uweyse had iyo goor ismaaciilkan kolna wuu inoo sheegi kolle horaan usoo sheeg sheegnay imaam malik baa u abti ahaa baan nidhi ismaaciil ibn abi uweys baaba la yidhaha waana qaraabay ahaayeen ibn اmusayibna waa saciid aniga musayab baa i xarakaysana lakiin qaaliban musayibun baan aqriyaa sababtu labada wejba uu ku banaan yahay musayab iyo musayib waxa ay isagaa dooran jiray saciid in aabihii musayib laba yidhaaho walow magacyada kale lamidkaa musayabun la yidhah musayib jirin balawaana saciid weeye musayibna waa saxaabiba isagu iyo awowgiiba de markaa xasni musayib abiye labadooda waa muslimat اlfatxi can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala laa yamuutu ma dhimanayo liaxadin axad min almuslimiina muslimiinta kaba mida halaaثatu saddex min alwaladi saddex caruur oo macnaa haddii axad muslimiinta kamida ama rag ha noqdo ama dumar abi hooyaba saddex caruuri ay kaba dhintaan de waa dee de faxtasabahu sida laftiba kuba sugan waaye fatamasw ay taabataan naaru naari macnaa ma dhacayso iyadoo saddex ruux muslima ixtisaab laba yimi jazac iyo xaggiisa aanay kaba muuqo dee naxdin iyo xusni looma diidayo ikhtiyaar umaba lahay laakiin waxay dee tilmaamaya si waxaan u ogolaynba qadarkan ama jazac iyo waxyaalahaasuba ajrigan baabiinaye haddii saddex ay kaba dhintaan oo uu ixtisaabkii laba yimaado naari ma taabanayso ilaa taxilata alqasami intay dhaartu ku furfurmaysa mooye macnaa wax yar taabasho yar oo dhaartu ay ku furfuranto uun mooyaane wax kale naari kama arkayo kama taabanaysa ilaah baa ka badbaadinaya oo qolooyinkan dee waxaan iyo ixtisaabkiisan iyo dadka musiibada heshiya baa ilaahay kaga badbaadinaya fatamasahu naaru ilaa taxilata alqasam taxilat lqasam adugu kolley waa dhaarto imika ruux hadduu dhaarto oo waxbuu ku dhaartay masalan waxa buu yihi isagoo magacii ilaahay wallaahi cuntadaasaan cunaya kol hadduu dhaartay dee dhaartii in la ilaaliyaa way tahay hadduu cuni waayona kafaara imanaysa laakiin dhaartii maxay ku furfurmaysaa ruuxu dhaartiisii fuliyey oo markaa biriga ama bar dee birigii dhaareed la yimi noqonaya hadduu intuu yar qaato mar yar afka geliyo oo in yar liqo waa in yaroo kaba mida uu iskaba daayo dhaartiisi way furfurantay taxilat lqasam ujeedadu waa qadarkaa yaree kooban ee dhaare ay kuba furfuranto ruuxii maba doonayo ma sii cuninba wuxuu yihi waan cunaya laakiin waa dee mar baabu liqay keliya kasoo qaad dhaartii way furfurantay waa qadarkaa yar marka halkana macnuu muxuu yahay dhaar baa jirta ilaahay dhaartay subxaanahu watacaala uu ku dhaartay dhammaan inaan naar ku aroori doono wain minkum ilaa waariduha kana calىa rabbika xatman maqdiya ilaahay baa taa yidhi ruux kastoo maha ruux laga soo reebay maba jirto ruux kastoo idinka idinka midii naar uu ku arooraya taas ba waana xatmi maqdiya oo ilaahay gooyey laakiin maxaa daba taala uma nunaji اladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jasiya dadkii markaa ilaahay ka cabsanayay way ku aroori iyaguna laakiin waan badbaadinaynaa markaa kuwii daalimiintana meeshii baa lagaga tegaya haddaba aroorkaasi muxuu yahay muruurkan dee naarta korkeedii la maraya dad ay halkaa kaga daadanayaane dad bal iyagoo lahaylhayloo la xagxagtay ay meeshii kaba baxayaan waa marid marka waa aroor lagu arooray waa taas culimada qaarkoodna halka wuruudka waxay ku fasireen gelid la gelaya laakiin ruuxii muminka ahaa ma gubanayo waa dhaafaya uun macnuhuna markaa waa maxay naarta wuruudkaasi waa jira bal muruurkii cabaljasri aan idhaahno siday jamahir alculamaa halkan kuma fasiraan muruurkii cabaljasri wuruudkaasi waa dhaartaasba oo dee waxa weeyaan ruuxu meel uu ka maraa ma jirto intaasi haddaba wuruudkaasoo dhaartii ay ku furfurmayso taxilata alqasam taas mooyaane wax kale oo ay naar uu ka arkaya ruuxaasi ma jirto taaba weeyaan taxilat lqasam nacnea waa taas ujeedadu waa intan arrinkaasa wain minkum ilaa waariduha sababto dhammaanteen waynu ognahay waa laynoogu dhaartay inaan naar ku arooreyno laakiin yaa badbaadi sa axad dee dadka ilaahay ka cabsanaya nin u ay walaalo ahaayeen suurtagal dee ilaahay daraadi ay ku lahaan ba yihi ma ma ku timi oo ma og tahay inaad naar ku arooreyso haabuuri wacdi miyaad haysataa inaad ka fulayso waad aroortay oo ceel haddii lagu arooro dee waxa weeye inaad ka fulayso miyaa taas aada ballanqaad ku haysataa may bu idhi haddaba qaraar xagguu kuu joogaa weeyaan iyo dee daxik iyo qosol ujeedadu taasaa kaga dambayso nin kasta horta waa ku arooreysaa dii waa ku jira laakiin uma naji ladiina taqow yaa ku jira taas nina wacdi ma haysa weeye taas walow dee sifadaasi ay jirto marka waxay tahay nin kasta dee inu taa kuma dadaalo bal inuu kuwaa ilaahay yihi uma naji ladiina taqow oonu isdhiganba weeyaan oo arrinkaa hore waa layn waynu u simanahay laakiin ta kale nin wacdi haysaa ma jirto keebaad noqon ma kuwaa la yidhi waa markaa naji ladiina taqow baad noqon mise wanadaru aalimiina baad noqon taa nina iyada halkaa ammaan ma haysto haddaba taas mooyaane waa badbaadaya wey xdثna cمر بن xفs بن غyاث qال xdثna abي عن dلق بن معاaوية عن أbي زرcة عن أbي هurayرaةa أن امرأة bl sندku waa riجaaشhii mسلمba xadيiثka nftiisa inoo soo wado mسلم waa ku sugan yahay oo muslim saxiixiisa waanu qorinkiina muslim dee la socdo waa insha allah kitaab albiriga inoo bilaabmaya ayuu xadiidku kuba iman doonaa qaybihiisa dambe waxa weya cumar ibn xafs ibn kiyaas bukhaariyo muslimba sheekoodii wey waa nin hiqat ruwaad kamida abi xafs ibn kiyaasa waa nin imaama qaadina ahaa hiqana ah atbaacu taabiciintii dhaxana kaba mid dabaqadii sufyaan ibn cuyeyni qaadina u ahaa waana taas isaguna yuu ka warinaya dalq ibn mucaawiya dalq ibn mucaawiyana waa xafs ibn kiyaas awowgii riwaayad dambaabay kuba iman doontaa oo waxa weeyaan magaciisu xafs ibnu kiyaas ibni dalq ibni mucaawiya kolley dalq ibni mucaawiyana kitaabkeenan iyo muslim iyo nasaa-i intaasuu kuba sugan yahay xadiidkan iminkaan haynuunbuu ku leeya wax kale kuma laha kitaabkeenan iyo ragga kale maha waa dalqi markay noqoto inankii uu awogaya xafs ibnu kiyaasna waa ka warinaya marka dalqi waa nin taabiciyaan leenahay abu zurcana waa nin kalo aynu mar soo marno ina camr ibni jariir oo marka waxa weeyaan oo isaguna jariir ibnu cabdillaahi baa u awowaya taabiciya bal taas weeye kolley arrin baa ii jirto xaafid ibnu xajar dalq ibnu mucaawiya wuxuu ka dhigay taabici kabiir oo mukhadrama inuu yahay waana say labada nin ama labada musanife taxriiru taqriib cibaaradiisay kuba celiyaanun waana se sheekh maxamed cali aadam sheekhan dee kitaabka ijaasadiisa aan sanadkeena kaba dhiganay waxa weeyaan waa suu yidhaaho waana kolley waxay la tahay waa arrin in kolle aniga agtayda in surada aan tasawuraba xataa yar adag weeyaan inuu mukhadram noqdo dalqa ibnu mucaawiya laakiin waasa bal waxa weeyaan dhacday waayo de ninkan inoo warinaya waa nin taabiciintiida xataa atbaacu taabiciintii dhaxa kaba mid ah shekadiisa ragga ugu waaweyn ama u badsaday waa acmash iyo asqaaru taabiciin iyo taas e bal taabiciha laba yidhah in la yidhaha waa mukhadram kolley ma garan karo e laakiin kutubta aan sheegaya waa saa dhacday waxay la tahay waxa ku cileeyana imaka ama bal waxaan leeyahay si aan ku tasawurana xataa aad bay igu yar culus tahay inuu noqdo taabicun baan leeyahay can abi hurairata ana mraatan haweeney ayaa de kollina arrinta waa arrinta xaafid wey ragga kale isagun bay tabac u yihin wax kale maaha meel kale kamay keenin xaafidna dee ma jirto gal bal inuu dee kitaabkiisa taadiib taadiibba kuma odhane waxay tay taas ma garanaya say uga dhacday say u dhacday bal adigu ma ma goynin ana mraatan haweeney ba atat inabiya sala allahu alayh wasalam bisabiyin ilmo yar ula timi rasuulka ilaahay faqaalat waxay tidhi idcu laha muslim saxiixiisa waxaa ku sugan laba riwaayo xadiidka ku leeya mid ahaani inahu yashtaki wa inii akhaafu caleyhi bay ku tidhi ilmahaygani uu bukaa waanan u cabsanaya maxay uga cabsanaysay waabatan faqad dafantu alaaatan saddex ka horreeya ka dhintay saddex kan ka horreeya ka dhinto isagiina markuu xanuunsaday ayay tihi kana mala haatan waa dhimanaya rasuulkii ilaahay bay u keento tihi u ducee bal rasuulkii ilaahay inuu ilaahay ii caafiyo kan ii daayo taas bay taba muslim bay ku sugantay inahu yashtaki wa inii akhaafu caleyh markaasay tihi saddex baan aasay horti faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay ixtadarti waxaad oodatay bixidaarin waa xero shadiidin aada u xoog loo meel laga soo dusaya meel loo markaa laga soo maraaba aanay jirin baad mina naari naar ka oodatay wey xidaarku waa xeradan dee xayawaankiiya laguma xereeyo taas baa xidaar lagu ama xadira laba yidhaah ixtadartina waa ficilkii oo kale macnuhuna waxa weeyaan dayr adag baad samaysatay oo naartii kaa xijaabtay kol haddaad saddex aastay dayr adag waa taa aynu soo maray ruuxaa saddex dee ay kaba dhintaan ee caruurtiisa kaba mida ee kuba sabray in naar aanu ahaan arkahayn intaa yaree wuruudka mooyaane de kol hadday saddexdaasi ay kaba dhinteen wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay xero adag ama xijaab adag iyo xidaan adag baad samaysatay oo xaggii naar kaa ilaaliya naar ma gelaysidii weyo waad ka badbaadday xadiidka waa xadidka aan leenahay صaxiixa muslim kolleyna xadiidkan unbuu dalqi ku leeyahay muslim iyo halkan been xadaثna cayaaشh qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna سacيid الjurayriy can khaalid اcabsiye khaalid اcabsi waa sida ii taalla aniga nuskhada waa nuska aan filaya nuskadan arkay taalla weeye kolley ninkan khaalid ibnu khalaaq bay yidhaahaan laakiin dabdigiisa marka la eego reerka ama waa alqaysiyo tanna ama waa alcayshiyo oo labadaasaa la yidhaha qaysina way yidhaaheen kolkol tan kalena way ku dabdiyeen oo adigu waa taas ama waa qaysi oo qaaf iyo siin ah ama waa cayn iyo ya halkan cabsiya aniga ii taalla in la yidhaha alcayshiyo taas bay tahay laakiin waa nusqadaydana sida taaltiina tataale ninku laakiin waa nin sidaasoo taabiciyahoo markaa ibnu sacad oo kale iyo de ay tawhiiqiyeen ibnu xibbaanna uu tawhiiqiyo muslimna xadiidkan uu ka wariyeyba imaka aan hayno xadiidkan aan hayno muslimna uu kuba suganyaho waa kaba wariyo waa rijaashiisu kaba mid yahay laakiin halkan alcabsiyu baan leeyahay kolley nusooyinka kitaabka ha dhacdo kuwii fartaan ha dhacdo malaa intooda badan ee kolley sawaabku waa in alcayshiyu la yidhaah haddii kalena alqaysiyu la yidhaah ninkan qaala wuxu uhi ninkaasi maata ibnu lii inan baa iga dhintay inan aan laha ayaa dhintay fawajadtu waan murugooday calayhi cala alibni wajdan shadiidan dee waa ilmihiisiiye murugo badan baan murugooday faqultu waxaan idhi abaa hurayrata abaa hurayrow maa samicta maxaad maqashay min annabiyi sala allahu calayh wasalam bal in kolley saxiixa muslim halkan waxaa taalay maada bedelkeeda hal oo fa hal samicta ilmahaa saasaasaa i heshay eh ma maqashay kolley tanna maadanna taasu baan kuma fasiraynaa istifhaam baan ugaba dhiganaynaa walo nuskhooyinka kitaabka barhkoodna maada bedelkeeda asamicta ay taalay haddaba ma maqashay min annabiyi sala allahu calayh wasalam shay-an shay tusakii bihi aada ka dhigaysa nafta iyada mid deeqda oo hurta anfusana dee nafaha iyaga aada ka dhigayso kuwa waxuro ujeeddadu hadday wax kaba dhintaan ajriganay ogyihiin sawaabkanay ogyihin oo markaa dee way ogolaanayaan oo aqbalayaan oo umama murugoonayaan muslim oo kale tusaqii bedelkeeda maxaa taalay tadiibu bihi anfusunaa nafta iyadoo ay ku raali noqoto ku dee markay ajriga iyo sawaabka aragto murugadii bay ku iloobaysaa iyo wixii iyo tiibay kuba iloobaysaa haddaba wax naftayadii ka dhiga mid ilmihii hadduu kaba dhinto mid dee hurayso oo aan ka murugoonahayn oo ay kuba fiicnaanayso oo arrinkaa ku tacalluqsan rasuulka ilaahay makaba aragtay tusakhi biha anfusana can mawtana tadiibu biha anfusuna can mawtana lafdiga muslima qaala wuxuu yihi marka abu hurayra samictu waxaan maqlay annabiya salى اllahu alayh wasalama yaquulu xalu ku qowlayo sikaarukum kuwiina yaryari dacaamiisuljana waa carruurtiina yaryariya yaryari ku dhiman ku dhama dhimanaysaa dacaamiisu ljana ay sikaaru ahliha weeye waa jannada caruurteeda ama kuwada yaryar ee jannada waa sikaaru ahliha unbaa macnuu yahay asalka hore dacaamiisna jamciisa ducmuus bay yidhaaheen oo waxay ka dhigaan duweybo ama daaba ay leeyihin meelaha balliyada iyo meelaha mustanqacaadka ayay had iyo goor ku jirtaayo kama faaruqdo kamaba tagto macnaa ilmahan yari jannadu ku sugan yahay ma faaruqayo muslimna ziyaada xadiidkan agtiisa kuba sugnayd oo ah markaa waalidkii ama aabbaha noqotay ama hooyadii waa ka hor imanaya maradiisuu ku dhegaya ma sii daynaya in ay janno wada tagaan waa muslim bay laba socotay xadiidka naftiisa laba socotay ziyaadadaas weeye aan halkan inooguma sugnayn waa waxa yaryar ee jannada ahee had iyo goor meel kastaba maraye meel kastaba gelayo waalidkoodna saasay arrintu noqonaysa inay markaa dee ay intay darafta ama maradiisa ay kuba dhegaanba ay markaa ilaa aanay faaruqin dayn ilaa ay janno wada galaanba waa lafdiga muslim weeye xadiidku si aan sheegay muslim baa wariye xadaثna cayaashan wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا